sidaan idiin sheegayna amarka soo xodhista anigaa bixiyey xodhista ka horna waxa ka horreysay shir aan warbaahinta oo dhan isu wadanimay xafiiska warbaahinta ka howlgasha gobolka oo dhan waan isugu wada yaaray waxaanan u sheegay wixii shuruucda dalka u yaala inaan ku wada shaqaynayno oo waxaan ay iska qorayaan idinala ku qorayaan hadhowto un qofkii laga rabo inmagashaega la horgeeyo deenu in iska cadeyn karo dee waxa uu sheego nabadgelyadana inta ka wada shaqeyno dalka nabadgelyadiisa la ilaaliyo marka dee intii amardiidada samaysay un baan nagu waajibka ka qaadanay dacwadaasan ku ogeyna waana horgeynaa dee helaha sharcigan horge laakiin guddoomiye waxay kugu eedeynayaan ururka suxufiyiinta oo kale in wadahadalkii somaliland iyo shirkadda d b wall xildhibaan ka midi hadalkii uu ka jeediyey goobta inaad tidhi hasii daynina iyadoo taasi ma jirta oo ay sababta ay la xidhiidhaa inay taa tahay kolley hadalka dee lagama mermeere ee wadahadalka iyaga way ku jirtay markaan wadahadlayna waxaan ku odhi afhayeenka goluhu golaha deegaanka seshonaga speakerku waa aniga dee dee nin kuma hadli karo guddoomiyaha baarlamanka iyo madaxweynaha jumhuuriyadda somaliland magaciisa kuma hadli karo si sharcigu dhigayana dee aniga afhayeenkii golaha deegaanka ee degmadaha marka sidaa wey laakiin guddoomiye maanay ka hor imanaynin madax banaanida saxaafadda in war ay soo duubeen la yidhaahdo ma sii dayn kartaan ilaa amarkayga
madax banaanidu dee ma aha qofku in ikhtiyaarkiisa wuxuu soo duubo dee masiideynay maaha shuruucda dalka u taallaa haddii aad ki haddii shuruucda dalka la ixtiraami waayo de waxay noqonaysaa qofku sharciga u jiriyo lagu qaado marka saan kuu sheegaan haddaan khaldanahay iyo haddaan saxanahayba sharciga dalka u yaalo ma la marinaya marka cadaaladaad gud ayaad horgeyn doontaan cadaaladdaa la horgeynaya